bismillaahiraxmaaniraxiim alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah waa weli waxaan ku jirnaa axaadiistii kitaabka riyaa-u saalixiinka baabka oo haddii ilaahay xurmadiisa meel lagaga dhaco in uu qofku ka dhiidhiyo wa can anas waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga ilaahay racaa wuxuu arkay nukhaamatan xaakuu arkay oo filqiblati xaggii qiblada loo tufay ayuu arkay fa shaqa wuu dhibay daalika xaakadaa meesha uu ku arkay calayhi korkiisuu dhibay xataa ru'ya inta laga arko fii wejhi wejigiisii oo doorsoomay fa qaama markaasuu kacay fa xakkahu wuu xoqay biyadihi shariif fiiri nabiga cid uma dirin war waxaan aad meesha ku tufteen meesha ka tirtira ma dhihine isagii khayru khalqillaahi a tawaaduciisa yaa xaaka ruux uu tufay buu intuu kacay yuu biyadihi intuu wax u qaatay dhagax ama wax kale fa xakkahu biyadihi fa qaala markaasu wuxuu idhi inna axadakum midkiin idaa qaama hadduu istaago fii salaatihi salaadiisa fa innamaa yunaajii rabbahu rabbigiisuu la faqayaa qofku markuu salaada uu u taagan yahay rabbigii buu la hadlaayaa la faqayaa wa inna rabbahu rabbigiisana baynahu isaga dhexdiisa iyo wa bayna alqiblati qibladu u dhexeeyaa marka fiiri axaadiistan marka la leeyahay nusuusta meel un hala iska mariyo oo ilaahay daatadiisa oo makaan aan jiri jirinba ilaahoo jiro walaa carshi walaa kursi wax jiray ma jiro iyo jihaad iyo samaawaad iyo ardo iyo waxba min sayidinaa cali markii la weydiiyey ilaahay xaggee buu joogaa wuxuu yidhi isagoon cershi jirin oon kursi jirin oon biyo jirin oon hawo jirin oon same jirin oon dhul jirin yuu jiri jiray siduu ahaa buu yahay buu yidhi marka waa kan hadda waxaa xadiidkan muxuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacala ina axadakum idaa qaama fii salaatihi fa inahu yunaajii rabbahu rabbigiisuu la faqayaa baa lihi horta ruuxii tukanayoo dhan wa inna rabbahu rabbigiisiina baynahu qofkan tukanayo iyo wa bayna alqiblati buu u dhexeeyaa waxaa lagu leeyahy ilaahay baa adiga iyo qiblada idinkale dhex taagan haye marka la yidhaahdo xadiidka siduu yahay daahirkiisa ha lagu qaado ma soconayaa marka wa inna rabbahu baynahu wa bayna alqiblati falaa yabsuqanna yuuna candhuuf tufinoo candhuuf tufin axadukum midkiin qibala alqiblati qiblada jihadeeda yuusan candhuuf u tufin walaakin can yasaarihi bidixisa an ow taxta qadamihi ama lugtiisa hoosteeda marka can yasaarihi ow taxta qadamihi waa markuu dhulka muxuu ah masaajidka uu bacaad ahaa weeye oo inta la qodo lagu xabaali karayaa laga hadlayaa ee marka hadda kulligood laga dhigay labada masaxay ee oo shamiito iyo wax la mida lagu masaxay ma jirto waxaasoo kale humma akhada wuxuu qadatay darafa ridaa'ihi waxaa weeye go-iisii darafkiisuu soo qabsaday fa basaqa fiihi markaasuu wuu tusayaa dadka fa basaqa fiihi candhuuf buu ku tufay humma radda bacdahu calaa bacdin qaarka kaluu saa ugu celiyey fa qaala wuxuu yidhi ow yafcalu haakadaa sidan aan idin tusay ha sameeyo laakiin inuu meeshii uu tukanaya qiblada tuf uu ku yidhaahdo waxaasi wax soconaya maaha muttafaqun calayhi waalamru bilbusaaqi can yasaarihi ow taxta qadamihi huwa fii ma idaa kaana markuu yahay fii gayri lmasjid fa amaa fi lmasjid falaa yabsuqu ilaa fii thawbihi ma ogiye meel kale kuma candhuuf tufayo baabu wulaati alamri birifqi biracaayaahum wanasiixatihim washafaqati wannahyi can gishihim waaltashdiidi calayhim wa ihmaali masaalixihim waalghaflati canhum wa can xawaa'ijihim haddana haddiiba wulaatul amrigu wax ahal ay u yihiin ilaan adduunkan waxaa yimid waxaan ahal oonadho wulaatul amri baan ahayoo si ay ku yimaadeen ba aan la garanaynin oo si xaaraam iyo si xoog iyo si walba ku yimid laakiin ummaddii qumanayd ee islaamku uu ka hadlayayoo nin ummaddu ay la baayactantay oo mu'ahal u aho ummaddaasoo dhan ugu cilmi badanoo ugu caqli badano oo saasoo kale aho lala baayactamayo baa laga hadlayaa meesha baabu amri wulaati al umuuri umuurta kuwa tawaliyo oo hayo umuurta gacanta ku hayo in la faro baabkeedii weeye maxaa la farayaa marka birifqi inuu u turo biracaayaahum dadka raciyadooda ah oo dadweynaha inuu u turo wa nasiixatihim inuu u naseexeeyo oo wixii dan ugu jirta uu qabto waashafaqati inuu u turo wannahyi in laga reebo can khishihim inuu khayaano watashdiidi calayhim inuu ku ad adkeeyo wax walba wa ihmaali masaalixihim wixii iyagu maslaxaad ay u lahaayeen oo shaqo ah oo nolol ah oo caafimaad ah oo waxbarasho ah wax walba inuu halleeyo oo u ihmaaliyo walkhaflati canhum inuu iskaba hilmaamo oo inuu dad madax u yahay in kale uusan isogeyn iyo wa can xawaaji'ijihim waxay u baahan yihiin qaala allaahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wakfid raarici janaaxaka garabkaaga liman u laadlaadi ittabaca ku raacay oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina allaha ilaahay ya'muru wuu faraa bilcadli cadli garsoor iyo walixsaani samafal iyo wa iitaa'i dilqurbaa kuwa qaraabada u saaxiibka oo wax la siiyo oo kuu baahan haddaad adugu hayso sii wayanhaa wuxuu reebayaa cani alfaxshaa'i waxa foosha xun oy zinada iyo wixii uga uga horay iyo walmunkari waxa munkarka iyo walbaqyi dulmi ama waa iyo walbaqyi dulmiga yacidukum ilaahay wuu idin waaninayaa lacallakum waxaad mudantihiin tadakaruuna inaad waansantaan wacan ibni cumar waxaa laga wariyey radia allaahu canhumaa qaala inuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay baan maqloo yaquulu dhahayo kullukum dhammaantiin raacin kii waardiyeynayo ilaalinayaa tihiin wa kullukum dhammaantiinna mas-uulun waa laidin weydiin doonaa can raciyatihi wixii uu ilaalinayay baa la weydiin doonaa alimaamu ninka madaxda ah raacin kii ilaalinaya weeye oo raciyada iyo ummaddaasoo dhan waa inay u sinaato u ilaaliyo wa mas-uulun can raciyatihi raciyadiisan iyo wixii la raaciyeyna waa la weydiin doonaa waalrajulu ninkii raacin isagaa ilaalinaya fii ahlihi ehelkiisa xaaskiisa carruurtiisa wa mas-uulun can raciyatihi raciyadaana waa la weydiin doonaa walmar'atu qofkii haweenka ah ee la qabay raaciyatun waa tii ilaalinayso waardiyeynayso fii beyti zawjihaa ninkeeda gurigiisa wa mas-uulatun waa la weydiinayaa can raciyatihaa waalkhaadimu ninkii khaadimka ah raacin waa kii raaci ah oo ilaalinaya fii maali sayidihi sayidkiisa maalkiisa wa mas-uulun can raciyatii raciyadiisana waa la su-aalayaa wa kullukum dhammaantiin raacin waxaa tihin kuwii wax waardiyeynaya oo qowsaare ah wa mas-uulun waa laidin weydiinayaa can raciyatii muttafaqun calayhi sharaf yaan loo malaynin yan wa can abi yaclaa macqil bni yasaar waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alay wasalam yaquulu odhanayo maa min cabdin addoon mar jiro oo yastarciihi allaahu ilaahay uu ka ilaalin dalbayo raciyatan kuwa la waardiyeeyoo la ilaaliyo yamuutu dhimanayo yowma yamuutu maalintuu dhimanayo wa huwa isaguna khaashin khashiyey oo khayaanay liraciyatihi dadkii inuu waardiyeeyo lagu ogaa ilaa xarama allaahu ilaahay wuu ka xarimaa calayhi korkiisa aljannata jannaduu ka xarimaa muttafaqun calayhi wax sahlan baa loo moodi waa lagu qamaami muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin falam yaxudhaa aan ku koobin binusxihi la telintiisa iyo inuu wanaajiyo racyadaa lam yajid ma helo raa'ixata aljannati jannada carafkeeda udgoonkeeda ma helo wa fii riwaayatin riwaayo kale waxay ahayd oo limuslimin u sugnaatay maa min amiirin amiir ma jiro oo yelii tawalinayo umuura almuslimiina umuurta muslimiinta danaha muslimiinta gacanta ku dhigayo huma laa yajhadu aan dhibaynin lahum iyaga huma laa yajhadu lahum oo wayansaxu lahum aan u naseexaynaynin ilaa huma laa yajhadu lahum aan u dhibaategelaynin oon macnaha iyaga daraaddood shaqo iyo dhib iyo fikir iyo muxuaha aan ku jirin wayansaxu aanan u naseexaynin lahum iyagii ilaa lam yadkhul ma galo macahum isagoo la jiro aljannata jannada geli maayo wacan caaishata waxaa laga wariyey radia allaahu canha qaalat inay tidhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay oo yaquulu odhanayaan maqlay yaquulu isagoo odhanayo ayaan maqlay nabiga ilaahay fii beytii aniga gurigayga haadaa oo kana wuxuu dhahayay allaahumma allow man weliya qofkii gacanta ku dhigo tawalliyo oo min amri ummatii ummaddeeda danaheeda shay-an shay qofkii gacanta ku dhigo oo fa shaqa calayhim oo dhibo ummaddaydii dhibo fashquq calayhi ilaahu isagana dhib waman weliya qofkii tawalliyo min amri ummatii ummaddayda amarkeeda shay-an shay oo fa rafaqa bihim u dhimriya farfuq bihi ilaahu u dhimri rawaahu muslimun baa wariyey wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi kaanad waxay ahayd banuu israa'iila reer banuu israa'iil yacquub owlaaddiisii tasuusuhum waxaa maamuli jiray oo siyaasayn jiray oo siyaasada u hayay al ambiyaau ambiyada maxaale diinaha ilaahay oo dhan ambiyaa lagu soo dejiyo koonkana iyaga unbaa xukumi jiray laakiin midaan ilaahayba aqoonin intuu yimaado oo ummad korka ka fuulo inuu yidhaahdo diintibaa lagu lagu laaqay siyaasada waa waxaa weeye waa waxyaabaha adduunya gadoonka ku tusayo kulamaa halaka nebiyun markuu nebi halaagsamo dhintaba khalafahu waxaa ka dambaynaya nebiyun nabi kale wa inahu laa nebiya bacdii buu yidhi wa inahu sidaa jirto oo shacniga laa nebiya nabi bacdii aniga gadaashay ma ahaanin wasayakuunu waxaa ahaan doona bacdii gadaashayda khulafaau kuwa khulafa ah fayakhuruuna way badanayaan qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allaahi famaa ta'murunaa khulafo badanoo ordaysa hadday yimaadaan maxaadna fari lahayd qaala wuxuu yihi owfuu oofiya bibaycati alawali kan ugu horreeya lala bubaactoomay wakhtigiisa ha dhammaysto falawali ka ku xigo huma actuuhum xaqahum xaqoodana siiya waxay idin weydiistaan oo zaka ah oo xoolo kalea oo saas oo kale ah oo daacad ah oo waddankoo la difaaca oo saasoo kale was'alu llaaha actuuhum xaqahum was'alu llaaha ilaahay weydiiya weydiista alladii kii lakum idinka idiin ahaaday fa ina allaha allaa saa'iluhum weydiin doona cama starcaahum wixii uu ka ilaalin dalbay oo inay waardiyeyna ilaaliyaan oo dadweynaha iyo danahooda ah ilaahay baa weydiin doona idinku sabra wa can caa'id ibni camar waxaa laga wariyey muttafaqun caleyhi xadiis korkiisa waa laisku waafaqay wa can caa'id ibni camar waxaa laga wariyey radia allaahu canhu annahu dakhala inuu galay calaa cubaydillaahi ibni ziyaad ninkaa la yidhaahdo ayuu u galay oo reer binu umaya nimankii madaxda u hayey ah fa qaala lahu wuxuu ku yidhi ay bunaya wiilkaygiyow innii anugu samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam yaquulu isagoo odhanayo inna shara aricaa'i kuwa wax loo diraye wax ilaaliyo waxaa ugu shar badan alxutamatu kuwa wax burburiyo jamcu raa walxutamatu waxaa weeye alcaniif biricaayati alibil baa asalkiisii loo yaqiinay neefka geela kan u daran ee garaaco alxutamatu kuwa wax burburiyo fa iyaaka ka digtoonow an takuuna minhum inaad ka mid noqoto muttafaqun calayhi waan soo maray saxaabigaa ninkaa la teliyey cubaydibna ahli ziyaada intuu talada aqbali lahaa inuu caayey oo yidhi ajlis waxay buunshaa tahay buunshadii nebi maxamed asxaabtiisa oo iyaga maa buunshala uu ku yidhi taana waan soo marnay wa can abi maryam alasdiy waxaa laga wariyey radia allaahu canhu annahu qaala limucaawiyata wuxuu ku yidhi radia allaahu canhu samictu rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay baan maqlay yaquulu isagoo odhanhayo man wallaahu allaahu ilaahay qofkuu tawallisiiyo min umuuri lmuslimiina arrinta talada muslimiinta ilaahay qofkuu u dhiibo oo faxtajaba iska qariyo oo ka xijaabto faxtajaba iska qariyo oo ka xijaabto min duuni xaajatihim wixii dhibaatadoodii isagoo aan aan u gudin ka xijaabto oo iska qariyo iyo wakhilatihim wakhallatihim dhibaatadoodii iyo wafaqrihim baahidoodii ixtajaba allaahu ilaahay baa ka xijaabanaya duuna xaajatihi isaga dhibaatadiisa sokadeeda iyo wa khilatihi dhibaatadiisa iyo faqrihi yowma alqiyaama intuu ka seexday dadkaa muslimiinta ee raciyada u ahaa intuu ka hurday yaa isagana ilaahay ka hurdisiinayaa subxaanahu wa tacaala yowma alqiyaama fa jacala mucaawiya wuxuu yeelay rajula nin yuuxa markuu hadalkaa maqlay fa jacala wuxuu yeelay mucaawiyatu rajula ninbuu wuxuu u cayinay calaa xawaa'iji nnaasi dadka dhibaataysan yuu meel u fadhiisay oo qofkii dhibaato sheeganayow ninkaa u tag waxbaan kaala qabanaynaaye rawaahu abu daawuud baa wariyey watirmidina waa wariyey baabu lwaliyi alcaadil tanna wuxuu u baab yahay qofka madaxda ah ee caadilka ah oo ummaddiisa ay u siman yihiin oo u garsooro qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina allaha alle ya'muru wuu farayaa bilcadli garsoor iyo walixsaani wanaag buu farayaa al aaya wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa aqsituu ina allaha yuxibu almuqsitiina wa aqsituu garsoora ina allaha alle yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsitiina kuwa garsooruu ilaahay jecel yahay wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu can innabiyi sala allahu caleyh wasalam wuxuu ka wariyey qaala inuu nebigu sabcatun toddoba yudaluhum allaahu ilaahay baa hadhaynaya fii dillihi ilaahay hadhkiisa yowma maalin buu hadhaynayaa laa dilla hoos iyo hadh midna uuna jirin ilaa dillahu ilaahay hooskiisa ma ogiya marka si haddaay aan ku sheegnay xadiidkii waa shay ka hadlayo qofka waxa dabeecadiisa ay ku jirto oo lagu abuuray maxaa le toddobadanba waa toddoba wax yaabo adag ka soo baxay alaa ina silcat allaahi haaliya weeyo ma aha toddoba waxaa wixii lagu xushay qabtaan oo nabiga uu noogu sheegay ilaahayna uu subxana wa darajadaa u gaarsiiya kow kan ugu horreeya waxaa weeye waa imaamun caadil waa nin madax oo caadila oo ummaddaas aan kala xigsanaynin oo u garsoorayo kaas waa mid wa shaabun dhallinyaro weeye qof dhallinyaro ama gabar ama wiila oo nasha'a fii cibaadati illaahi ilaahay cibaadadiisa ilaa maalintuu dhashay oo uu muxuaha la faray muruu awlaadakum asalaata lisabcin ilaa maalintuu toddoba jiray ilaa maalintaa uu shaab yahay shaab intuu uu yahay na muxuu ahaayey uu diinta ilaahay ku dhegan yahay maxaa yeele ilaa afartan buu isna shaa yaa shaabka la yidhaahdaa marka wa shaabun nasha'a fii cibaadati illaahi ilaahay cibaadadiisa ku barbaaray marka fiiri waa cagsiga kii aan nidhi shaykhun zaanin isagoo sheekha oo duqoobay oo wax walba soo arkay oo tabartiisii ay yaraatay yuu xumaan daba socdaa kanna isagoo dhallinyaro ah oo muxuu ahay yar oo wixii oo dhan adduunkii uu cusub yahay oo adduunkii muqriyaadkii waxyaabihii isaga boorin lahaa ee xumaanta ku boorin lahaa isagoo shahwo xoog badan ay ku jirto wixii oo dhan buu intuu ka adkaaday yuu ilaahay cibaadadiisa ayaa u macaan marka kaasna ilaahay harhkiisa yaa la gelin wa shaabu nasha'a fii cibaadati illaahi kaasi waa laba kan saddexaadna waxaa weeye wa rajulun rajul nin qalbuhu qalbigiisa mucallaqun fi lmasaajidi qalbigiisa masaajidada ku xidhan oo waxaa masaajidda ilaahay buu jecel yahay salaadan markuu qalbigu qalbigii baa la yidhi isaga jismigiisa ma aha ma dhex fadhinayo howlihiisa wuu qaban wuu qabsanayaa wuu shaqaysanayaa wuu xoogsanayaa laakiin waxaa uun qalbigiisa ku xiran masaajidka mar alla markii salaada laga aadaamo masaajidka ugu dhow masaajidada inuu ku tukado mucallaqun qalbu waxaa weye warajulun qalbuhu mucallaqun fi lmasaajid kan afraadna waxaa weeye warajulaani laba nin oo taxaabbaa isjeclaaday fillaahi ilaahay daraaddi bay isu jeclaan qaraabi iyo dana ka dhexeey iyo shaqo ay wadahayaan iyo shariko maal iyo midna ma ah waa ilaahay dartii ijtamaca calayhi way ku kulmeen fiiri nabiga yani mucjizadiisa wa tafaraqaa calayhi way ku kala tageen macnaha waxaad garan in badan inay mar wada kulmi karaan oo muxuaha wax isjecel kuugu muuqdaan oo laisla daba ordayo oo saasoo kale maalinta dambe waxunbaa dhexmari ama adduunyaha isku diideen ama fikradha isku diideen ama wax kale markaasay kala tegi ma helayaan marka ilaahay yaboohdiisa kol watafaraqa calayhi haddaan la dhihin maca tafaraqaada waxaa la rabaa inay ama meel ayna iska arkaynin kala tagaan iyadoo si iyagoo sidii isu jecel amaba ay tafaraqaa ilaahay mid uu oofsado oo ama labadiiba ilaahay oofsado watafaraqaa calayhi midka waxaa weeye kaleetana waxaa weeye wa rajulun nin weeye dacathu ay u yeedhatay imra'atun haweeney daatu mansabin wa jamaalin qurux iyo iyo mansib u saaxiib ah oo fa qaala yidhi innii anigu akhaafu llaaha ilaahay baan ka baqi yidhi weeye wa rajulu nin weeye kii kalena tasadaqa sadaqaystay bisadaqatin sadaqo oo fa akhfaaha qariya xataa laa taclama shimaaluhu bidixdiisa ma oga maa tunfiqu yamiinuhu midigtiisa waxay bixinayso wa rajulu nin weeye kii kalena dakara allaaha ilaahay xusay khaaliyan isagoo keliga ah fiil istustus ma aha fa faadat caynaahu ishi indhihiisina ay ilmo sii daayeen muttafaqun calayhi marka intaba wax ilaahay imaam caadila oo muxuahay dadkii u garsooray wuu mutaa shaabun isagoo shaab oo shahwe iyo wax walba ay ka adag tahay cibaadadii ilaahay ku matiday oo cafiif ah wuu mutaa nin oo masaajidka un ilaahay jeclaysay ra'aytum arajula yactaadu ila almasaajidi fashhaduu lahu biliimaan nabigaa yirihe isagana wuu mutaa laba ninoo ilaahay daraaddii isku jeclaatay ama laba qof oo dumara oo watafaraqa calayhina way istaahilaan raju nin oo ay u yeeratay qof dumara oo qurux badan oo derajo sarraysa leh oo haddana yidhi ilaahay baan ka baqi isna wuu mutaa midka nin oo wax sadaqaysto suu u qarinayo ay gacmihiisa ayna ogeyn markaasa waxaa leey ayna ogeynta waxaa laga wadaa laba shayba way suuroobi kartaa waxaa weeye midigta ruuxa ka joogo yuu wixii uu siiyey qofka bidixda ka jooga ma oga inuu ruuxa wax siiyey sida uu u qarinayo ama waxaa weeye labada gacmood baa loo jeedaaye midigtiisa waxay bixisa macnaa xisaab la-aan buu siinao intuu jeebka gacanta geliy waxay soo qabato yuu siinayaa adugu intaba way yidhaahdaan muttafaqun caleyh wa can cabdillaahi bni camar ibni alcaas waxaa laga wariyey radia allaahu canhumaa qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yihi ina almuqsitiina kuwa garsoora cinda allaahi ilaahay agtiisa calaa manaabira waxay ku sugan yihiin manaabir oo min nuurin nuur ah aladiina kuwii weeye yacdiluuna caadilnimo falayo fii xukmihim xukunkooda ku caadilnimo falayo iyo wa ahlihim ahalkooda iyo wamaa wulluu waxaa la siiyey rawaahu muslim baa wariyey wa can coof ibni maalik waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama nabigii ilaahay baan maqloo yaquulu odhanayo khiyaaru a'immatikum a'immadiinna oo macnaha madaxda ilaan imaamka waxaa aan jira qofka madaxda ah yaa wax walba ahaa oo isagaa madaxdii dowlada ahaa oo isagaa imaamkii diinka ahaa oo isagaa qaadigii ahaa oo wax walba marka a'immada marka laleeya waxaa weeye khiyaaru a'immatikum kuwa idinka idin xukumo khiyaarkooda aladiina kuwii weeye tuxibuunahum aada jeceshiin oo wayuxibuunakum idin jecel wa tusalluuna calayhim aada u ducaynaysaan oo wayusalluuna calaykum idinkana idiin ducaynayo oo wa shiraaru a'immatikum madaxdiinnana waxaa ugu shar badan aladiina kuwa tubqiduunahum aada u caroonaysaan oo wayubqiduunakum iyagana idin neceba idin caraysan wa talcanuunahum aada lacnadaysaan oo wayalcanuunakum idin lacnadayo qaala wuxuu qaala wuxuu yidhi maalik ibnu caf qulnaa waxaan yaa rasuula allah afalaa nunaabiduhum miyaanan la dagaalamaynin kuwa nunaabiduhum qaala wuxuu yidhi laa maa aqaamuu fiikum asalaata salaaddii intay idin farayaan oo idinku dhex oogayaan maa aqaamuu fiikum asalaata laa maa aqaamuu fiikum asalaata laa rawaahu muslim baa wariyey tusalluuna calayhim tadcuuna lahum aada u ducaynaysaan weeye nunaabiduhumna waxaa weeye miyaanan tuurayno ma iska ridayno miyaa kuma gacan saydhayno miyaa nabada waan miyaanan iska tuurayno mana iska xoorayn iska ridaynin wa can ciyaad ibni camaar ximaar waxaa laga weriy radia allaahu canhu qaala inuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allaahi sala allahu caleyh wasalam yaquulu isagoo odhanayo ahluljannati jannada ehelkeeda halaahatun saddex weeye duu sultaanin muqsid nin madax oo awood leh oo haddana oo muqsid oo garsoorayo muwafaqun oo la waafaqjiyey iyo wa rajulu nin raxiimun oo naxariis badan raqiiqulqalbi qalbigiisana uu jilicsan yahay likulli dii qurba wa muslimin qofka muslimka iyo kuwa u dhowba u qalbi jilicsan oo wa cafiifun dhowrsoon mutacafifun oo muxuu ahaye wa cafiifun iyo ku dhowrsoon oo mutacafifun dhowrsoonayo duu ciyaalin caruur badanna u saaxiiba rawaahu muslimun muslim baa wariyey baabu wujuubi taacati wulaati alamri fii gayri macsiyatin wa taxriimi taacatin fi lmacsiya kani wuxuu u baab yahay wujuubu taacati wulaati alamri dadka madaxda ee amarka hayo in la ateeco inay waajib tahay fii gayri macsiyatin waxaan ilaahay muxuu ahay macsiyadiisa iyo khilaafkiisa aan ahayn iyo wa taxriimi taacatihim in lagu ateeco inay xaaraam tahay fi lmacsiyati waxa sidaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii alliya nebi rumeeyow atiicu llaaha ilaahay ateeca wa atiicu rasuula rasuulka nebi maxamedana ateeca wa ulil amri kuwa amarka gacanta ku hayo talada oo minkum idinka idinka midana ateeca baa layidhi wa can ibni cumar waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma can inabiyi sala allahu calayhi wasalam nabigii wuxuu ka wariyey qaala nabigu inuu yidhi cala almar'i qofka korkiisa waxaa almuslimi oo muslimka alsamcu waataacatu inuu waxna s- maqlo una ateeco fiima axaba wuxuu jeclaado wa kariha ilaa an yu'mara in la fara ma ogiye madaxdu inay farto iyo dowladda bimacsiyatin wax aan ilaahay diintiisa waafaqsanayn fa idaa umira bimacsiya in badan baan ku celi macsiyada zina zinaday soomaaliya u yaqaanlaa wax alla wixii ilaahay diintiisa ay xaaraamaysay oon waafaqsanayn oo xaaraam cad ah ama ama maxaa karaahiyatu taxriim ah yaa macsiyada loo jeedaa dil ha ahaato sariqa ha ahaato dad muxuu ahay la- la dulmiya ha ahaato fa idaa umira bimacsiya falaa samca maqal ma jiro walaa taacata lamana adeec- adeecayo muttafaqun calayhi wacanhu ibni cumar waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn idaa baayacnaa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay markaan la mubaayactano cala asamci waataacati yaquulu inuuna yidhaahdo fii ma istatactum waa intaad awoodaan muttafaqun calayhi wa canhu ibni cabaas waxaa ibni cumar waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay yaquulu odhanaya man khalaca qofkii siibo yaddan gacanta waa kan la isgeliyo baycada wayna taagan tahay man khalaca qofkii siibo yaddan gacan min can taacatin daaco qofkii ka bixiyo laqiya allaaha ilaahay buu la kulmayaa yowma alqiyaama walaa xujata lahu isagoon xujana lahayn waman maata qofkii dhun- dhinto walaysa fii cunuqihi qoortiisana baycatun aynay beyco ku jirin maata wuu dhintaa miitatan dhimasho jaahiliyatan oo jaahil u dhintaa rawaahu muslim baa wariyey wa fii riwaayatin riwaayo kale waxay ahayd waman maata wi- qofkii dhinto wahuwa mufaariqun isagoo ka tegay liljamaacati jamaacada muslimiinta fa innahu isagu yamuutu wuu dhimanayaa meytatan dhimasho jaahiliyatan oo jaahila oo de- sidii qabla alislaam oo kaleeto ahayd intii islaamka ka horreysay dadku say ahaayeen yuu ku dhiman almiitatu waxaa bikasri lmiim wacan anas waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ra- nabiga ilaahi wuxuu yidhi asmacuu maqla wa atiicuu adeeca wa in istucmila haba ha la idiin cayino wa in istucmila ha la idiin cayino ha la idiin shaqaalayso shaqaalaysiiyo calaykum korkiina cabdun adoon oo xabashiyun xabash ah kaana ra'sahu waxaad moodaa muxuu ahay timihiisa gurgudiga ah zabiibun sida oo muxuu ahay eh, eh, zabiib waxaa weeye waa cinabka ba- markuu uu bisbislaado weeye kaannahu zabiib baad moodaa rawaahu muslim baa wariyey wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi calayka asamcu maqal baa korkaaga ah iyo wataacatu taaca fii cusrika mar- wixii fududoo lagu oo wixii fii cusrika wixii culus wa yusrika wixii fudud wa manshadika waxaad ku faraxsantood jeceshahay iyo wa makrahika waxaad nacayso iyo wa atharatin iyadoo lala gooni noqdo calayka korkaaga lagaala gooni noqdo rawaahu muslimun baa wariyey وعن عبد الله بن عمر بن عاص وعن عبد الله بن عمر وحال غير رضي الله عنهما قال إنه إذا كنا وحان أهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سفر بان النبي أراعني فنزلنا منزلا من الباندقني فمنا وحان قمدها من يصلح قف هجاج سنة خباءه تين نديس هجاج سنة أيا نقمد أها خ- khibaa'uhu teendhadiisa hagaajisanayo wa minaa waxaa naga mid ahaa man yantasilu qof oo leebkiisa xaadxaadinayo qoranayo wa minaa waxaa naga mid ah man huwa isagu fii jasharihi idnaadaa idnaadaa wuu dhawaaqay munaadin mid dhawaaqayo ayaa qeeliyey munaadaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi alsalaatu jaamica salaadaha loo soo kulmo faijtamacnaa waan jama- waan kulannay ilaa rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam faqaala wuxuu yidhi innahu sha'niye lam yakun ma ahayn nebiyun nabi qablii ilaa kaana waxaa ahaa xaqan calayhi an yadulla inuu tuso ummatahu calaa khayri maa yaclamuhu wuxuu og yahay waxa ugu khayr badan lahum iyaga inuu tuso wayundirahum uu uga digo shara maa yaclamu wuxuu og yahay lahum iyaga wa ina ummatakum haadihi jucila waa la yeelay caaqibatuhaa cidhibteeda fii awalihaa wa sayusiibu waxaa waxaa asiibi doono aakhirahaa aakhirkeeda balaa-un balaayo aa nabiga fiir waa loo fayda waa wax hadda in haysto iyo wa umuurun umuur tunkiruunaha aada inkiri doontaan oo diidi doontaan wa tajii-u waxaa imaanaysa fitnatun fitno oo yuraqiqu uu uu uu jilcinayo bacduhaa bacdan qaarba qaar kale tii ku kuu timaadaba alla wartanaaba ka daran baa la dhihi fitnatun yuraqiqu bacduhaa bacdan wa tajii-u lfitnatu fidnaa imaanaysa fa yaquulu lmu'minu wuxuu odhani haadihi muhlikatii tanaan ku dhiman doonaa uma tankashifu way feydmi wa tajii'u lfitnatu tu kalaa iman fa yaquulu wuxuu dhihi haadihi haadihi waa taan ku dhiman lahaa faman axaba qofkii jeclaado an yuzaxzaxa inaga in laga durkiyo can innaari naarta laga durkiyo oo wayudk- wayudkhala la geliyo aljannata jannada la geliyo falta'ti ha u timaato maniyatahu geeridiisa wa huwa isagoo yu'minu billaahi ilaahay rumaynayo iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambayso walya'ti ha ula tago ila annaasi dadka alladii yuxibu an yu'taa ilayh kuu jecel yahay isba in loola yimaado dadku waa adigoo kale eh dad waxaa jira sidoodaba wax ka sheeg un waxunbay naqdin waxbay wax ka sheegi wax walbay caaridi isaga haddii hal kelimo lagu yidhaahdana wuu guguban marka waxaa weye war dadka aad wax ka sheegi eed hadalkooda diidi eed caarideeda waa adigoo kale eh falya'ti waxaa weeye maniyatahu ha u timaado wa huwa yu'minu biاllaahi walyowmi alaakhir walya'ti ila annaasi dadka ha ula tago aladii kii yuxibu uu jecel yahay an yu'taa ilayhi in loola yimaado waman baayaca imaaman imaam qofkii la mubaayacoodo oo fa actaahu siiyo safqata yadii gacantiisa beecadeeda ama gorgoradeeda iyo wa hamarata qalbihi qalbigiisa midhihiisa falyutichu ha adeeco in istataaca hawu hadduu awoodo fa in jaa'a hadduu yimaado aakharu mid kale oo yunaasichu kula doodayana fadribuu cunuqa alaakhari kaas oo muxuu ahay fallaagada ee ku kacayo dila rawaahu muslim baa weli qowluhu yantasilu uu yan yantasilu uu yidhi aladii yusaabiqu biramyi binnabli waannushaabi way toog dhiganayeen weeye wاljasharuna waxaa weeye bfatxi اljiimi wالshiin اlmucjaba وbالraa'i wahiy اdawaabu alatii tarcaa watabiitu makaanaha waxaa weye waa xoolaha daaqo oo meeshaas baryo hada wbilaahi haadaa wabilaahi towfiiq darsigeena halkaa hanoo joogo